Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Maamulka Puntland ayaa magaalada Boosaaso ka bilowday qaadashada kaarka aqoonsiga kalluumeysatada magaaladaasi. Kaarkan aqoonsiga ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadan doona badqabka kalluumeysatada kaas oo fududeyn doona sharciyada bilaabashada kalluumeysiga ee badda. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Maamulka Puntland, Maxamed Siciid ayaa ka warbixiyay muhiimadda kaarka.
inaynu maanta qaadano kaararkii iyadoo la caddaynayo inaynu ka mid nahay iskaashatada kalluumeysiga ee boosaaso wadajir kaarkaasoo in la tari doona inaynu amnigeennu ninka qofka kalluumaysatada oo badda aaday in la xaqiijiyo inuu kalluumaysta yahay inuu burcadbaad yahay ama inuu qof smuggler yahay oo kontrabaan iyo howlo kale ka shaqaynaya hadduu ka shaqeeyo haddee isagay jirtaa laakiin waxa weeye een, waxaa la caddaynayaa kaarka mar kasto inuu ka mid yahay iskaashatada kalluumaysiga Eh, waxaa kaleeto oo een, la caddaynayaa inuu iskaashato yahay oo ka qayb galo doorashada guddoomiyaha iskaashatada iyo xubnaha iskaashatada ee la dooranayo ee cusub marka wuxuu noo fududaynayaa inaynu ka qayb galno innaga oo iskaashatada ah doorashada xubnaha iskaashatada guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iska- secretariatka inuu ka qayb galo qofku oo kaarkiisa kaga qayb galo isagoo la caddaynayo inuu ka mid yahay iskaashatada Een, waxaa inoo fududaanaya in qofka xaq la helo xogtiisa Qaar ka mid ah iskaashatada kalluumeysatada ee qaatay kaarka ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay.
aad bay noo farxad gelinaysaa in maanta la bixinayo aidhi kaaradii iskaashatada oo aan wax badan raadinaynay in la helo aidhi kaar sumad u noqonaya dadka boosaas ku nool dadka badda ka shaqaysta iyo dadka kale Eh, ahmiyadda labaad oo ay aad ugu noqonaysaa iskaashatada waxaa weeye siximaduhu marka luma ama gaadiidka luma oo badda laga helo oo ajnabiyadu helaan dadka badda maraya helaan badbaxyadu helaan in ay helaan aidhi kaarka hadduu leeyahay gartaan meesha uu ka yimi iyo meesha loo raacayo laakiin haddii kale xaqiijin waayaan ee meesha oo ka soo lumay ma berberu ka soo lumay ma dhinaca ka soo lumay boosashka uu ka soo lumay ay garan waayaan oo wax badan ee caqabad nagaga noqday inta shiishalis iyo geeyeen yaman iyo geeyeen ama cumaan la geeyey oo dadka la baafinayo laakiin markuu aidhi kaar qofku leeyahay waxaa caddaanaysa boosku ka yimi iyo meesha loo raacayo qaybta markaa loo wacaayo waxaa jira dad markaa ee, muddo intay badda sabaynayeen iyagoo jiifa laakiin nool la helo oo hadduusan caddayn aan laga helin dee qofkii lama garanayo meesha uu ka yimi marka aad bay muhiim waxay ugu noqonaysaa aidhi kaarkaasu inuu u yahay caddayn toos ah oo lala soo xiriirayo wasaaraddii iyo amnigii lala soo xiriirayo oo la sheegayo dadka lumay iyo meesha ka yimaadeen iyo dadka inay ka tirsanaayeen magaciisaba Eh, shaqadan waa dareemayaa waqti badan baan ka soo shaqaynaynay iskaashatada in la diiwaan geliyo Eh, ilaa wasaaraddu waxay diiwaan gelisay toban degmooyin waqti dheerna u qaadatay laakiin hal mid baan rabaa inaan nii sheego oo waxa weye waxaa laga yaabaa inay nii farxad geliso Eh, systemkan lagu diiwaan gelinayo iyo eh, id kaaradan la print gareynayo waxaasoo dhan wasaaradda iskale